meelahan waxaan kama maqlaynaa in mataqaana waxbaa jir waxbaa jir leeyahay inay waxba ka jirin oo magaalada siday ahayd ay u shaqaynayso ay kala socoto oo hawsheeda ay toos tahay ay maaliyaddeeda shaqaynayso oo booliiskeeda shaqaynaayo oo xafiisyada furihin waxaan leenahay intaas kadib annaga hirshabeellan ku matalnaa maamul goboleedka hirshabeelle magaalada beledweyne wax dhibaato oo ka jira ma laha mataqaanaa waxaan soo dhaweynaynaa gudoomiyaha cusub waxaan mataqaanaa aada mataqaanaa u rabnaa inaan sii caddayno in howle si caadi u socdaan wax isbeddel aysan jirin wax qof gaara uusan mataqaanaa waxba uusan la wareegin systemkii sidii madaxda hirshabeelle ee raalli ka ahayd iyo ayaa u socdaa maaliyaddana si nadiifa oo corruption lahayn oo lalaab lahayn ayaan mataqaana u qaadnaa akoon mataqaana publiga oo mataqaana la ogyahay oo nadiifa
toban maalmood systemkaas waxaa gacanta ku haya dowlad goboleedka hirshabeelle waxayna martaa system lacagtaasna waxaa dib loogu soo celiyaa gobolka hiiraan tobankaas maalmood qof shaksi ah jeebkiisa kuma dhicin lacagtaas waxaa lagu maamulaya ciidamada iyo maamulka iyo arrimaha bulshada wixii soo hara waxaa haaya iskuduwaha maaliyadda iyo gudoomiye ku-xigeenka ee maaliyadda waxaan rabnaa bulshada soomaaliyeed iyo bulshada reer hiiraan iyo reer hirshabelle inay ogaadaan shirkan jaraa'id wuxuu ku saabsan yahay maaliyadda iyo sistamka waxaa mas-uul ka ah gudoomiye ku-xigeenka maaliyadda iyo iskuduwaha maaliyadda gobolka waxayna wakiil ugu yihiin madaxda hirshabeelle awaamiirta madaxda hirshabeellaan lagu fuliyaa laakiin ma marta system maamul waxay martaa systemka hirshabeelle systemkaas hirshabeelle dibay ugu soo celiyaan lacagtaas dibaan loo bixiyaa waxaan rabaa in ay la ogaadaan arrimahaas toban maalmood systemkaas waxaa gacanta ku haya dowlad goboleedka hirshabeelle waxayna martaa system lacagtaasna waxaa dib loogu soo celiyaa gobolka hiiraan tobankaas maalmood qof shaksi ah jeebkiisa kuma dhicin lacagtaas waxaa lagu maamulaya ciidamada iyo maamulka iyo arrimaha bulshada wixii soo hara waxaa haaya iskuduwaha maaliyadda iyo gudoomiye ku-xigeenka ee maaliyadda waxaan rabnaa bulshada soomaaliyeed iyo bulshada reer hiiraan iyo reer hirshabeelle inay ogaadaan shirkan jaraa'id wuxuu ku saabsan yahay maaliyadda iyo systemka waxaa mas-uul ka ah gudoomiye ku-xigeenka maaliyadda iyo iskuduwaha maaliyadda gobolka waxayna wakiil ugu yihiin madaxda hirshabeelle awaamiirta madaxda hirshabeellaan lagu fuliyaa gudoomiyaha cusub ee gobolka hiiraan hambalyaan leenahay guddoomiyihii horena waa sii sagootineynaa